Waxaan arkaynaa warbixin ah deegaankaaga in nin iyo xoolihiisa shil uu ku dhacay ama tiir boolaatin uu kusoo dumay. Dhacdadaasi nooga warbixi sidee wax u dhaceen, maxaa dhacay, sidee wax u gaareen qofkaasi hadda la sheegay inuu geeriyooday isaga iyo xoolihiisaba. Faahfaahin maadaama deegaankaaga ka dhacday.
macawiye waa- waa masan tahay arrintan dhacdadan waxay dhacday saaka salaadii geedihii bawalaitinka oo dhilmayaalay abaaqooray koraysa gelinayeen yaa yaa daateen marka ninkan ninka guuraa uu ahaa oo kasoo guura dhankan isoo madoogaasi iyo gurufa oo dhankan daaq usoo aaday asagoo socdo uu iyuu derigii meeshii iida maray saddex buu ka qabsaday isi marka ay qabsatay marka haddee dad akhrisaana waana malakmooda meesha ku jira asagana kaala ka qawdhay xoolahaada ceymisa sidii asagana ku dhintay allah u naxariistay maxamed hilow xuseen marka saddex neef oo arina meesha ku dhimatay geedahana saddex maalin ka hor ay dumeen nimankan baawalaytin oo habaadooyna waa loo sheegay wax qabaan ay ka geysteen mise hadal ay ka geysteen mise caawitaan ay sameeyeenna ma laha Dhacdadan goormay dhacday qofkan hadda aad sheegtay inay korontada qabsatayna da'diisa meeqa jir ayaa lagu qiyaasi karaa.
ninka daadiisa adiga waa meelahaas lixdan iyo shan meelahaas ii toban
Ma qof socoto oo caadi isaga socdo ahaa mise xooluu la jiray?
asagii wiilkiisa la socdeen oo xoolay la socdeen Saa.
Ah, waa- way soo guurayeen daaqay u jeedeen Isaga Daaqan ma- ilmaanyaal ay soo galeen isaga ma ahee maxaa kale oo khasaaro oo halkaa ka dhashay maadaama waxa qofka dilay ee koronto noqotay
may wax kaloo hadda meeshiida ka soo baxay ma laha booliiskana way imaatay ciidankii mansuubaana wuu imaaday wax kastana hadda waa xaaladdu ay ka degan tahay ninkaasna allah u naxariista waa taariikh horneed xoolahana maxaa marka ay dishay korontadaasi ama tiirashaasi soo dumay meeqaana saddex sad- saddex neef oo riicad saddex neef oo riicad
mala xiriirteen waaxda ee u xil saaran dabka ee kenya power lighting waa lala xiriiray waa lala hadlay waa loo sheegay hataa xil- xildhibaanka laga soo gasta wajeer taawur waa isoo wuu isoo wacay arrinta iyadana wuu ogyahay marka ayagana si bay shaqadooda oo gaabiyeen kolley taba tilaabada laga qaadaya waxay u taallaa een, laanta ayada dahayadu ugu weyn maadaama xilli roobeed la joogo een, geedahana aad sheegtay in ay aad u soo wada daateen inta u dhexaysa abaasweyn iyo dhilmayaali cabsi intee la eg ayay idin wajahaysaa maadaama waddadaasi ay tahay mid aad u mashquul badan oo dadka iyo dunyaduba isticmaalaan
niyahow cabsida meesha iida ka soo socoto waa cabsi aad u weyn oo carrada meeshaas ku taashana waa webiga webigu ag maraa waddada geedaha ku jibay nugul yihiin qaar baa hadda liiliganaya marka cabsi aad weyn ayaa laga qabaa baaqa u hadda diray- hadda aan kula hadlayaa korontadii waa la damiyo sidii loo gooyo waay baaqa aad u dirayso maxay tahay ee, waaxda tamarta dalka kenya gaar ahaan laantooda kenya power lighting kenya power lighting waxda u diray waxaa waaye ha la shaqeeyaan dadweynaha waddanka jooga iyo dadka mas-uuliyadda locationka jooga siinka ha ka qabtaan mobileka ha ka qabtaan ha retiiv gareeyaan ha la hadlaan hadda arrintaa waa loo sheegi lahaa intooda wax mobile qabanaya ma laha